bsmi اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud sulaymaan bn lashcaf asijistaaniy raximah اllahu tacaala baabun fii saaxibi اlxaddi yajiiءu fayuqiru baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii saaxibi اlxaddi xadka saaxibkiisii yajii'u imaanaya fayuqiru qiranaya ninkaa xukunkiisu muxuu yahay iyo xadka markaa siibay ee galay ee imaanayo oo isagu qiranayo qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaana moxamed bnu yaxya bni faris qaala xadaana alfiryaabiyu qaala xadaana israa'iil qaala xadaana simaaku bnu xarbin can calqamata bni waa'il can abiihi ana imra'atan haweeney kharajat calaa cahdi الnabiyi sala اllahu calayh waali wasalam waqtigii nebigay baxday turiidu salaata iyadoo salaad doonayso inay soo tukata rabto fatalaqaahaa rajulu nin ayaa la kulmay fatajallalahaa wuu isku kor daboolay ayb faqadaa xaajatahu xaajadiisii buu gutay minhaa ayb fasaaxad way qaylisay markaa wainalaqa wainalaqa famara calayha rajulun wainalaqa wuu tegey famara calayha rajulun nin baa soo maray faqaalad waxay tidhi inna daaka kaagaasi facala bii kada wakadaa buu igu sameeyey wamarad cisaabatun jamaacaa soo baxday ayaa soo marta oo min almuhaajiriina ah faqaalad waxay tidhi inna daalika kaagaas arajula ninka ah facala bii kada wakadaa buu igu sameeyey faindalaquu way tageen fa akhaduu rajula ninkii bay soo qabteen alladii dannad ay malaysay annahu waqaca calayha inuu ku dhacay fa atowhaa bihi way ula yimaadeenoo way u keeneen faqaalad waxay tidhi nacam huwa haadaa haa bay tidhi waa ninkan fa atow bihi nebiya sala allahu calayh waali wasalam nebigay ula yimaadeen falammaa amara bihi nebigu markuu ninkii amray faqaama saaxibuhaa ninkii baa marka uu amray in la cuquubeeyo qaama saaxibuhaa ninkii ninkaana maahayn ninkii sameeyey waxaas qaama saaxibuhaa jariimada saaxibkeedii baa istaagay ama naagtaas ninkii markaa kufsaday yaa istaagay alladii waqaca calayhaa ku dhacay markuu arkay nin kale in jariimadiisa lagu sii wado ayuu isaga istaagay fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ana saaxibuhaa jariimadan saaxibkeeda waa aniga ninkan waxba ma dilin faqaala lahaa wuxuu ku yidhi nebiga naagti idhabii tag faqad kafara allaahu laki ilaahay waa kuu dembi dhaafay in la ogeysiiyaa laga yaabaa nebiga sal l slam dembi dhaafka iyada marka loo dembi dhaafayo waa maxay ninkan ay qadafteen ayb ilaa nin bay tidhi waxbuu igu sameeyey mana aha ninkii ku sameeyey ninba ninkaa dembi soo kama gelin iyada laftirkeeda taasaa marka uu nebigu sidaa leeyahay iyadana macduur inay ahaydaa laga yaaba xadku saas uu ugu waxaysmeeya wa qaala lirajuli ninkii waxa uu yidhi qowlan xasanan hadal fiican buu ninkiina ku yidhi qaala abuu daawuud yacnii wuxuu u jeedaa ninka uu sheegayo alrajul alma'kuuda ninkii la qabtay ee isagoo aan jariimada gelin faqaaluu waxay yidhaahdeen lilrajuli aladii waqaca calayha ninkii ku dhacay naagta urjumhu rasuulka ilaahay rajmi faqaala waxa uu yidhi laqad taaba towbatan towba ayuu la yimid low taabahaa hadduu towbad keeni lahaa ahlulmadiinati reer madiina laqubila minhum laga aqbali lahaa riwaayada marka abu daawuudka tan nuskhada saxdaa marka sidaan ay leedahay taas iyo midda kale badulmajhuudka iyo saas coonulmacbuudka nusakhiisa qaar ka mida si kaley sheegayaan oo waxay yidhaahdeen ninka nebigaa wuxuu yidhi urjumuuhu ninkan hala rajmiyo saas camalay ka dhigayaan laakiin kollega nusqadan hadda tan xataa khilaaf iyo ma sii sheegsheegin kan muxaqiqaani xataa nusqada inay wax nusakh kala duwan tahay iyo xataa waxa noocaas ma sheegin badlulmajhuudkana riwaayadanoo kale u dhigatanoo kale marka daahir in iyadaa badan ishkaal baa marka riwaayadan ku jiraayo waxay tahay ninkan qirtay rajmiyacnii zinada maxaa isaga looga dhaafay xadka oo towbadaas miyo xad awal rafcin lahayd towbada sida caadiga xad ma rafciso xadiidkanna waxay ku cileeyeen simaaku bnu xarbin ayaa la gooni noqday walaa yuxtamalu tafarud midlii isagoo kale tafarudkiisana lama qaadan karo uma inahu daraba fii matnihi xadiidka matnigiisana idiraab baa ku jira ayb waa ogaha naska waxa uu ka sharxayaa waxay tahay nusqada uu ka sharxaayo inay saxda tahay middaanna la kala fahmayo tan saanuu dhigaa badlulmajhuudkana sidaan aan akhriyayuu sheegaa xadiidka marka simaaku bnu xarbin tafarudkiisaa ku jira idiraabna waa ku jiraa tirmidi isaga xadiidkan bihada اlisnaad buu ku wariyey waana xasaniyey alimaamu اlbayhaqi wujuuh kala duduwanoo xadiidkan ku soo wariyey markaasuu wuxuu yidhi alladii fiihi annahu sala اllahu calayh waali wasalama lam yarjumhu nebiga ninka ma rajminin uma qaala alimaamu اlbayhaqi marka wuxuu yidhi waqad wujida midlu ictiraafihi ninkan qirashadiisoo kale waxaa laga helay min maacizin maaciz wاljuhaniya ee naagtii juhayni min qoladaa reer juhayne ahayd wاlkhaamidiya iyo khaamidiyadii kulligood way qirteen zino walam yasqid xuduudahu ictiraafkaasina ma ridin xuduuddoodii wa axaadiiuhum akaru wa ashharu axaadiidtaas baa badan xoog badan buu yidhi caanna ah alimaam اlbayhaqi marka xadiidkan waa laga raajixsan yahay ninku hadduu qiro zinada uu qirto khalaas marka iqraarkiisaas waa xadku waa ku sugnaan karaa haddii uusan waalnayn ama uunan isagu dib iska beeninin maacis iyo kaamidiyadii iyo naagtii kale iyadana juhaniyada ahayd kulligood way qirteen nebigana cuquubadu ku fuliyey bal sidaanoo kale ayuu yidhi naagtii kaamidiyada ahayd laqad taaba towbatan low taabaha ahlu sabcuuna min ahli اlmadiinati lawasicathum sidaanoo kale waa yidhi haddana nebigu xadku waa ku dhuftay ma ictiraafka iyo towbadu xadka ma ridayso cuquubada taasaa badan ashharna riwaayaadkaas ba ah ayb iyagaana la qabsana iqraarka laakiin zinada oo kale hal mar maa ku filan mase afar jeer inuu qirto bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin afar jeer inuu qirto ayaa la rabaa halkii iqraarbo hal mar qaati buu u dhigmaa bay leeyihiin halkii iqraar hal mar qaati maacis marka riwaayadiisa waxaa lagu arkay marka arbaca maraad inuu qirtay laakiin jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin ibnu cabdilbar sida istidkaarka iyo tamhiidka uu tilmaamaayo shardi ma ahan afar jeer inuu ku celceliyo oo shahaadada iyo iqraarku waa kala duwan yihiin sidaa darteed marka hadduu hal mar iqraar sameeyo baabkiisa iqraarka baabkiisa marka la joogo qofku waa inuu ku celceliyaa shardi ma looga dhigo ninku haddii uu yidhaahdo maalan nin xaq uu ku sheega nin kale xaq uu leeyahay haddii uu rabo inuu qirto laba jeer qira lama dhaho sida mashhuurka hal mar haddii uu qirto iqraarkaas xukunka waa ku sugnaadaa ayb baynamaa hadday bayino iyo shahaado ahaa lahayd labaa looga ayaa la raboon lahaa laba qofood marka shahaadadii iyo iqraarkii isku mid ma noqonayaan hal jeer hadduu qirto iskaga filan markaatida waa midda marka afar laga rabo qaala abu daawuud rawaahu asbaaq bnu nasrin ayضa can simaak baabun fi اtalqiini fi اlxaddi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi اtalqiini fii xukmi اtalqiini u laqinidda xukunkeeda fi lxaddi xadka dhexdiisa yacnii qofka isagoo xad lagu leeyahay in loo laqino si aan loo xadin ayb yaa qofka loo laqina laakiin yaa waayo xadiidkaan arkayna qaala xadaثna muuسى bn ismaaciil qaala xadaثna xamaadu can isxaaqa bni cabdillaahi bn abi طalxa can abi اlmundir mowla abi darin can abi umayaةa almaqsuumiyi ana الnabiya salى اllahu عalayه ali wasalam nebiga utiya bilisin tuug ayaa loo keenay qad ictarafa ictiraafan qirasho qirtay walam yuujad macahu lagamana helin maciisa mataacun alaab alaabtii oo soo xadayna lama helin agtiisa ma taallo faqaala rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi maa ikhaanuka saraqta nin aniga kuu malayn maayo inaad waxxaday nin waxxaday inaad tahay kuu malayn maayuu yidhi qaala balaa buu yidhi inaanan waxxadin iska daaya waa xaday faacaada calayhi maratayn ow alaaan laba mar ama saddex buu ku celiyey fa amara bihi wuu amray faquطica waa la gooyey gacantaa laga jaray wajii'a bihi waana la keenay oo loo keenay faqaala waxau yidhi istaqfir illaah watub ilayhi ilaahay dembi dhaaf weydiisa u laabda faqaala astaqfir اllah waatuubu ilayhi faqaala allahuma tub calayhi nebiguna wuxuu yidhi ilahu ka toobad aqbal alaaan saddex jeer xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya macnihii loo terjamay oo qofka in loo laqino xujada xujadii uu ku badbaadi lahayba in loo laqino oo haddaan markhaati wadin waay alaabtii la haynin oo isaga un uu qiranayo ayb bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdaan xadiidkan wuxuu muqayad ku yahay qofka xoogaa caqligiisu ash uusan ahayn ayb ee qof yacnii de majnuunku isaga waxba iqraarkiisu wax qabasho ma leh laakiin inaan majnuun ahayn oo laakiin kafla isaga jirtaa jiro oo ismoodsi wax ismoodsiin karo ama kaflo sidiisaba ay ku jirto iska dhoohan qofka noocaas oo kalea loo laqinaa oo la yidhaahdaa war amaada waxadin war qofkii waxaday amuus adiga ahayn hadduu marka dhowr jeer yidhaha aniga waay aniga waay waa la xadaamacnaha marka saas xadiidka marka waxaa ku sugan altacriidu waaltalqiinu lisaariqi bicadami aliqraar in loo laqino qofka tuugga inuusa waxba xadin de tuug la haysta maahan oo markhaatidiisii joogaan ma laga hadlayo ogo mid isaga qiranayo alaabtii iyo wixii uu soo xadayna aan haynin ibnulqayim zaadulmacaadka wuxuu yidhi walaysa haadaa xukma kulli saariqin tuug kasto xukunkiisu sidaan maahan buu yidhi iska jirna kaannahu marka inuu leeyahay waa qofka iska dhoohanoo qoga ahbalka ah kaasoo kale in marka loo laqlaqino yani cuquubadu iyadu waxbaa laysaga toosiyaa maahane dadka in la cuquubeeyo saxaabadii nebiga iyo asxaabtiisu niyadooda yacni jacayl iyo shahwo uma qabin inay dadka ciqaabaan mar walba waxay jeclaan lahaayeen dadka xumaantiina inay ka dheeraadaan oy badbaaddo xubnahooda baynamaa laakiin qofka waxaa cagsiga middaas ah halqiinkan cagsigiisa waxaa ah ninkiioo loo jeedo inuu warmoog yahay oo iska qof qaflo ku jirta ay yahay in laga doondoono xumaantiisi hadhow loo cuquubeeyo marka dadna cuquubaday haayo ka dhigtaanoy rabaan dadna cuquubada wasiilo wax lagu xalliya u arkaan oo qofkii markaa ay munaasab u noqoto lagu sameeyo marka hadiga nebiga asxaabtiisu sidaas qaala abu daawuud rawaahu camr bnu caasim can hamaamin can isxaaqa bni cabdillaahi qal can abi umayata rajulu min alansaari can اnabiy salى اllahu alayh ali wasalam baabun fi rajuli yactarifu bixaddin walaa yusamiihi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yactarifu ictiraafayo qiranaayo bixaddin xad walaa yusamiihi laakiin aan magacaabayni imaamkiiba u imaanayaa maqaaligii markaasuu leeyahy asabtu xaddan aniga xad baan galay zino iyo tuugnimo iyo midna ma sheegin isaga kaas ka warraxaalkaas قال xدثنا محموd بن khالد qال xdثnا cمر بن cabdالواxد عن الأwزاaعiي qال xdثnيi أbو cmاar qال xdثnيi أbو أmاmaةa أنa رaجuلا أtى النبيa slى الlه عليه لي وsلم nin baa nebiga u yimid faqاala wuxuu yidhi ya rasuul الlah rasuulka ilaahy إنii asabtu xaddan xad baan asiibay oon galay faaqimhu calaya iga oog korkayga ka oog ayb ninkaana marka waxa uu sameeyey waxay ahayd dhunkasho naagu dhunkaday ajnebi ka ahayd xad buu ku tilmaamay laakiin ma ahayn dembi kabiiro oo cuquubo xad a waajibiye ma uunan ahayn siduu alimaamu nawowi uu yidhi qaala wuxuu yidhi tawada'ta ma weysaysatay xataa aqbalta xiina aqbalta markaad soo socotay ood aniga ii imaanaysay ma weysaysatay qaala nacam xiina aqbalta madin qaala nacam buu yidhi haa qaala hal sallayta macanaa manala tukatay xiina sallayna markaan tukanayna qaala nacam haa qaal adhab tag buu yidhi fain allaha tacaala qad cafaa canka ilaahay oo ku cafiyey alimaamu nawowi marka wuxuu leeyahy culamadu waxay isku waafaqeen ninkan waxa uu galay inay ahayd dembi sagiira ah oo aan dembi cuquubo xad a waajibiye dembi xad waajibiyaa ma gelin wixiisuna marka qublay ahaayeen qubladuna xad ma keento mana waajibiso saa darteed marka weysada iyo salaada lagu dhaafaa dembigaas ayb kaasoo kale ayb ee midkii towbada iyo nadamka iyo cuquubada keensanayey maaha sahiirada laftirkeeda waa laga towbad keenaa dabcan laakiin mid cuquubo keensanaya ma aha abu daawuudna marka wxuu baab ka dhigtay qofku hadduu yidhaha xad baan galay inaan laga raaraadinin oo markaa la yidhaha orod ilaahay waa kuu dembi dhaafayaa ilaahay u toobad keensaco in la yidhaha bax ayb hadduu isagu laakiin xadkii magac dhabo oo uu magac sheego waxa weeyaan markaas uu ictiraafo la ogaado inuusan majnuun ahayn caqligiisa la hubsado marka iqraarkaas waxaa lagu dhisaya ayb baabun fi limtixaani bidarbi baabun ay haada kani baabun baab weyaan fi limtixaani imtixaanid bidarbi wax lagu imtixaano garaacis qofka in garaacid wax looga soo saaro oo qofkii mutahamka ahay baa la xabisayaa waa la ciqaabayaa waa waxbaa lagu dhufanayaa sidaas waxma looga soo saari karaa qofka taa xukunkeedu muxuu yahay qaala xadaanaa cabdulwahaabi bnu najdata qaala xadaanaa baqiyatu qaala xadaanaa safwaan qaala xadaanaa azharu bnu cabdillaahi alxaraaniyu anna qowman qolo min alkalaaciyiina qoladaa ahayd suriqa lahum mataacun alaab baa laga xaday fatahamuu waxay tuhmaysteen naasan dad min alxaakati oo dadka dharka tola ah qolooyin marka meel dhar ku tolaayey dad marka yacnii harqaandhartolayaal ahaa bay markaas tuhmeen inay ka xadeen fa atow waxay u yimaadeen annucmaana bna bashiir saaxiba annabiyi sala allahu calayh ali wasalam fa xabasahum ayaaman nimankiibuu soo qabtay maalmo ayuu xabisay uma khallaa sabiilahu waa iska sii daayey marka haddii wax lagu waayey fa aatow annucmaana dadkii baa nucmaan u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen khallayta sabiilahum waa iska jidkoodii baad bannaysay bikayri darbin garaacis la'aan walamtixaanin imtixaan la'aan nimankan wax noogama dhalin ma garaacin waa iska sii daysay faqaala nucmaan nucmaan waxa uu yidhi maa shi'tum maxaad marka doonteen idinku in shi'tum haddii aad rabtaan ood doontaan an adribahum inaan garaaco fain kharaja mataacukum alaabtiinnii hadday ka soo baxdo fadaaka yani falamru daaka arrinku waa sidaas wailaa akhadtu min duhuurikum dhabarkiinna waxaan ka qaadanayaa midla maa akhadtu waxaan ka qaaday min duhuurihim iyaga dhabarkooda haddii dadkan inta la garaaco alaabtii ku soo bixi weysa iyaga intii lagu dhuftayaa idinkana aan idinku dhufanaa buuri marka qisaas ahaan sidaas ma rabtaanu yidhi faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaa xukmuka xukunkaaga miyaa kan faqaala haadaa xukmu اllahi caza wajalla wa xukmu rasuulihi sala اllahu calayh ali wasalam keyga maahane wuxuu yidhi waa xukunka alle ee rasuul marka waxaa laga qaadanaya marka qofka mutahamka waa la ciqaabi karaa horta ninkii wax lagu tuhmaysto in la handado ama la xiro oo kale ama la ciqaabo la garaaco wixii markaa ka soo bixi karo marka xuquuqdadeed sidaa looga soo saaro waa la yeeli karaa nebigana sala allahu calayh ali wasalam waa sameeyey macnahaas oo kale ayb oo siiradiisa aaday uga buuxdaa waana sheegnay hadda ka hor ayb imtixaankaas laakiin dad dacwadood hadduu ku saabsan yahay qoladii marka la imtixaanay la garaacay haddii lagu waayo ay beri noqdaan qoladii iyaga loo garaacay marka waa in intii la garaacay laga gudo ayb taasaa marka xadiidka uu tusaa ibnulqayim wuxuu yidhi fiihi darbu lmutaham ninka mutahamka in la garaaco ayaa ku sugan idaa dahara minhu amaaraatu riibati shaki haddii calaamado tuhun haddii uu soo baxo waqad caaqaba الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalama fii tuhmatin nebiga dad buu ku ciqaabay tuhmad darteed waxabasa fii tuhmatin tuhmad buu u xabisay dad wa fiihi wujuubu takhliyati اlmuttahami idaa lam yadhar cindahu shay-un ninka la eedaysanaha ahaaday agtiisa waxba ka soo daahiri waayaan in la fasaxo oo la sii daayo ayb yaa ku sugan wa ana almuttahama ayb wa ana almuttahima qofka muttahimkae wax tuhmaysanayo idaa radiya bidarbi اlmutahami mutahamka in loo garaaco hadduu raalli ku noqdo fain kharaja maaluhu cindahu hadduu maalkii laga hela ninkaa waa sidii la rabay wailaa duriba huwa isagaa la garaacaya midla darbi man itahamahu qofkii uu tuhmaystay garaacii la garaacay oo kale isaga la garaacaya in axaba ilaa dalika wa fiihi waxaa kaluu yidhi xadiidka waxaa ku sugan hubuut اlqisaasi fi اdarbati biاlsawdi wاlcasaa wa naxwihima ibnulqayim wuxuu leeyay marka qisaasta waxaa kalo waxaa qisaas geli karo ul qof lagu dhuftay iyo yacnii jeeda lagu dhuftay iyo qisaastu marka waa galaan oo wuxuu leeyahay haddii nin nin uu ku xadgudbo oo uu hal jeedal ku dhufto karbaash ninkan waxaa la leeyahay marka ku dhufsa adigana karbaashkaadi waa ku dhufsanaya ul hadduu ku dhuftona kadalika ibnulqayim marka masaladan waa ku dheeraaday iclaamu lmuwaqiciinka wuxuu yidhaahday alqisaasu bilatmati dharbaaxada iyo kale laysaga qisaasi karaa aahaar fara badanoo asxaabta ka keenay in marka alqisaasu bilatma sheegayso dharbaaxada iyo waxyaabahaas fuqahada laakiin badankood waxay leeyihiin usha iyo kale qisaas lagama samayn karo sababtoo lama qiyaasi karo ushiisii hore intay la ekayd middan dambe ma lagu jimayn karo ama waa ka yaraanaya ama waa ka badanaa qisaasna inay isla ekaataa la rabe marka ibnulqayim wuxuu le waa hadday sugnaadeen aahaartan iyo waxyaabahan curfan marka wixii ziyaado yimaado ama nuqsaan imaado dhib ma laha tan iyo marka qabsanaya waa kan saxaabigu wuxuu leeyahay intii aan garaaca idinkana la idin garaacaya garaacistayaa qiyaasi kara marka gacan wax garaacayso xad mucayana mama loo yeeli karo iyadoo saa ay too haddana sidaa yihi xukunkaaga miya maya xukunkaale xukunka rasuulka marka wuxuu leeyahay fiihi alqisaasu fi اdarbati bالsawdi wاlcasaa wanaxwihima ayb qaala abu daawuud inamaa arhabahum bihada اlqowli qowlkaasuu ku cabsi geliyey uun ay laa yajibu darbu ilaa bacda alictiraaf darbi ma waajibayo ilaa bacda alictiraafi qirasho kadib un maahna baabu maa yuqdacu fiihi saariqu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay yuqdacu loo goynaayo fiihi dhexdiisa asaariqu tuugga tuugga waxaa loogu goynaayo gacantiisa caddaynteediibu u baab yahay ayb qadar intee la eg baa tuugga hadduu xado gacanta laga goy karaa qaala xadaanaa axmed bnu muxamed bni xambal qaala xadaanaa sufyaanu can zuhriyi qaala samictuhu minhu isagan ka maqla can camrata can caaishata ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yaqdacu inuu goynayo fii rubci diinaarin fasaacidan rubcu diinaar iyo ka badan ayb hal diinaar yani rubciisa iyo ka badanuu gacanta u gooyi jiro shayga qofka uu xaday marka waxaa la fiirina rubcu diinaar ma la egyahay ayb rubcu diinaar marka ma la egyaha laga fiirinaya waa hal garaam iyo wax yar marka rubcu diinaarku waa hal garaam iyo xoogaa yar oo dahaba hal garaam iyo jajab dahab marka hal garaam iyo xoogaa iyo meelahaas hal garaam iyo شhan iyo labaatan hal dhinac شhan iyo labaatan garaam oo dahaba inta ay la ekaato ayaa gacanta loo gooya dahabka marka waa la ogaan karaa garaam iyo شhan iyo labaatan inta uu yahay intii markaas uu noqdo ayaa gacanta goyntu ay ka bilaabmeen wixii ka yar gacan laguma goynayo waa nisaabu sariqa sariqada nisaabkeedu shayga uu xaday waa inuu intaas dhan yahay qiimo ahaan uu dhan yahay xadiidkii nebiga see la yeelaa dhahaya lacana allaahu saariqa yasriqu albaydata fatuqdacu yaduhu tuugga allah lacnado ukun ayuu xadayaa markaasaa gacantiisa loo goynaa ma macnaa ukun hal garaamoo dahaba lama qiimo dhamma waa loo geyana xadiidkaas marka culammadu waxay leeyihin waaqicuu ka hadlaya xugun ma sheegaya waaqica waa maxay haddii ninku uu xado ukun markuu ka bilaabo ukuntaas waxay gaarsiinaysaa dariico waxay u tahay inuu xado wax ka badan oo nisaabkii sariqada gaarayu xadaa tuugnimada waxaa lagu bartaa taataabashaa layb oo ukun hadduu xado berri ukun haddana xado ukun ma joogaayo marka dambe dahab meelyaal hadduu arko waa xadayaa gacantiisaa la jaraa marka dahabkaasa hadhow loo goyna intou ka bilowday marka baydadii ukuntii marka xadiidkaas waxaa weeyaan fiihi ikhbaaru can اlwaaqici weeyaan iyo maa ya-uulu ilayhi اlamru ye maahan waxay gacanta lagu goynayo xadiidka isagana dhahaya nebigu wuxuu gooyey gacan fii amanin fii mijannin amanuhu oo amankiisu uu yahay yanii saddex dirham waxaa la leeyahay saddexda dirham iyo rubcu diinaarka isla ekaay markaas oo halkii diinaar wuxuu u dhigmay labaiyo toban dirham oo ahaa marka haddii hal diinaar labaiyo toban dirham yahay rubcu diinaar meeqaa la ekaa karta labaiyo toban rubc meeqaa u ahna saddex labayo toban afar haddii loo qaybiyo waa saddex axaadiidta marka rubcu dinaar alaaatu daraahim isku mid waa isku lacag isleeg ayb wuxuu intaa ka yarna gacin marka looma jaro qaala xadaanaa axmed bnu saalix wawhab bnu bayaan qaala xadaanaa وxadaثna بن srx qال أخbarana بن whb qال أخbaranii yuنس عan بن شihaab عan curwaةa وcmرة وcmرaةa عan caaئiشhaةa عan النبي slى الlaه عليه لي وsلم qaala تqطcu yadu saariqi baa la gooyaa fii رubci dinaari fasaacidan iyo ka badan xadiiث imaam أحmed uu werinayaaba jiro amar uu ku jiro oo u dhahayo iqطacuu fii رubci dinaarin rubcu diinaar gacanta u gooya walaa taqdacuu fii maa huwa adnaa min daalika wax ka yarna ha u goynina xadiidkaas marka faysal madhabka marka jumhuurkuna saas waaye qaala axmed bnu saalix alqaطcu fii rubci diinaarin fasaacidan weeyaan qadcigu iyo goyntu qaala xadaثana cabdالlahi bn maslma qaala xadaثana maliku can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal ا slm qaaca fii mijannin nebiga gaashaan ayuu gacan u gooyey amanuhu alaaatu daraahim qiimihiis uu saddex dirham dhan yahay saddex dirham iyo rubu dinaar baa isku mid ah ayb ayaa u malayna laba xadiid iska soo horjeeda fii mijannin amanuhu alaaatu daraahim waa kala hormarmaa laga yaaba قال xدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال xdثنا cبدالرزاق قال أخبرنا بن جurayج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا mولى cبدالله بن cمر xdثه أن cبداللahi بن cمر xdثهم أن النبي slى الlه عليه لي وsلم nebiga qaطca yada rajuli nin gacantii buu gooyey saraqa haday tursan gaashaan min صufaة النisاء naagaha safkooda ka xaday naagaha meel khaas u ahayd masaajidka ka mida amanuhu gaashaankaasoo qiimihiisu alaaatu daraahima uu yahay saddex dirham nimankii zanaadiqada ahay qaar ka mida waxay yidhaahdeen ishkaalay diinka ku keeneenoo waxay dhaheen say ku dhacday gacantu hal gacan nisfudiyow haddaa nin gacanta ka goyso edabdarra uga goyso yacnii camdi ama waxa uun khata iyo waxay noqotaba diyo uu leeyahay gacanta diyadeeduna waa yacnii nisfu diya gacantii marka diyadeedu nisfu diyo iyadoo marka nisfu diya ah say ku dhacday in haddana loo baabi'iyo loo talfiyo wax rubcu diinaar dhan taasay dhaheen rubcu diinaarna waa loo goynayaa diyadeedana waxaa laga dhigay hal qofka diyadiisa barkeed waxa say isu keenayan bay dhaheen marka culamada waxay ku jawaabeen gacantu markay ammaano lahayd oo ay ay fiicnayd qadarkeeda waa la sharfayo waa la weyneeyo nisfudiya laga dhehela gacanta markay khaa'inad noqotayoo iyadu marka ay fasaad iyo gashayna hoosay u dhacday rubcu diinaar in kow loo siiyey mutaysatay ee markaasuu wuxuu yidhi fafham xikmata alxakiimi mi allaha xakiimkaa xikmadiisa si fiican u feerin marka wax iska hor imaanaya maaha laba xaaladoo kala duwan waayo oo aan islahayn isu keenaya isaga ayb qaala xadaثna cثmaan bnu abi shaybة وmxamed bnu abi الsarي alcasqalaaniyi whada lafduhu whuwa atamu qaala xadaثna bnu numayr can mxamed bni isxaaq can ayuba bni muusa can caطاء can ibni cabaasi qaal qaطca rasuulu اlahi sal l slm nebiga waxau jaray yadda rajuli nin gacantiis fii mijanin gaashaan qiimatuhu diinaar qiimihiis uu diinaar yahay aw amase casharatu daraahim uu yahay waa ku shakiyey tii ay ahayd yb halkii diinaar marka labaiyo toban dirham kasrigii inuu ka tegaa laga yaaba carabtana shaacic waxaa agtooda ka ahayd koob iyo toban iyo labaiyo toban mararka qaar toban ay ku idlaaqayan cadadkaas yarkay halka xabo ama labada xabo waa iska ridi jireenoo ma sheegi jirin qaala abu daawuud rawaahu moxamed bnu salma wasacdaanu bnu yaxya can ibni isxaaq biisnaadihi baabu maa laa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan maa laa qaطca fiihi goyn waxaysan ku sugnayn yacnii wixii aan gacanta loo goynaynin qaala xadaثna cabdالlahi bn maslma can malik bni anas can yaxya bni saciid can moxamed bni yaxya bni xabbaan ana cabdan addoon saraqa wuxuu xaday wadiyan wuxuu xaday yanii timir jiriddeed timir yar ayuu xaday geed timireed yar wadiyan yani geed timireed yarbu ayuu xaday min xaa'idin beer buu ka xaday min xaa'idi rajulin nin beertiis buu ka xaday faqarasahu wuxuu ku tallaalay fii xaa'idi sayidihi sayidkiisii beertiisii buu ugu tallaalay ninbuu beertiisa ka soo gooyey sayidkiisa beertiisa ku tallaalay fakharaja saaxibuulwadiyi geedtimireedkii yaraa ninkii iska lahaa baa soo baxay yaltamisu isagoo raadsanaya wadiyahu geedtimireedkiisii yaraa fawajadahu wuu arkay wuu helay fastacdaa cala alcabdi ayb fastacdaa wuxuu ka kaalmo dalbaday cala alcabdi addoonka oo ugaga kaalmo dalbaday marwaana bna alxakam wa huwa amiiru اlmadiinati yowmaidin marwaanna madiine amiirkeedu ah maalinkaasoo isagu wuxuu yidhi war addoonkan iiga garsoor isaguu marka ula tegi saabuu igu sameeyey fasajana marwaanu marwaan wuxuu xabisay alcabda addoonkii wa araada wuxuuna doonay qadca yadihi gacantiisa inuu jaro faاndalaqa sayidu اlcabdi addoonkaa ninkii iska lahaabaa wuxuu u tegey ilaa raafic bni khadiij saxaabada nebiga ka mida fasa'alahu can dalika arrinkaa buu su'aalay faأkhbarahu wuxuu u sheegay annahu samica rasuula اllahi sal ا ly slam yaquul inuu maqlay nebiga oo dhahayo laa qaطca goyni ma jirto oo goyn ma ahaanin fii hamarin miro walaa kaharin iyo jumaar kahar waxaa la yidhaha aljumaar jumaarkuna waxaa weeyaan geed timireedka jiriddiisa buruqda ku jirta buruqda ku jirto waa la cunaa marka jumaaray dhahaan carabtu marka geed timireedku meel walbo dhinac walba nafci buu ku leeyahay jiriddiisa xataa haddii la soo gooyo la qoro buruqa ku jirto buruqdaas marka waa way cunaan jumaara miro iyo iyo iyo yacnii iyo iyo jumaarkaas buruqdaas geedtimireedka ku taalla gacan goyn ma ahaanin oo gacan laguma gooyo sababta waa maxay marka aan gacanta loogu goynaynin sababta waxay tahay beertu geedku markuu miruhu markuu beer ku yaallo geed saaran yahay xirsulmihli ma leh xirsi baa la waaye shayga laxadaayana waxaa shardi ah marka gacanta la goynaayo gacan goynta waxaa u shardi ah nisaab inay xooluhu dhan yihiin oo rubu dinaar meel geedkaasoo kale waxaasoo kale lagu ilaashado oo qofkiisa ou gashtana in laga soo baxsado saas waay walidaalika marka miro bannaankan cad iska yaalla nin qaatay gacan looma goynaayo gacan goyn iyadu male shardigaa xirsigaa la waaye shayga laxadaaya waxaa shardi ah xirsi inuu ku jiro meel yacnii meel dadka indhahooda looga qariyo inuu ku jiray markaas ninkii meeshaas ugu tago oo isagoo loo jeedin la soo baxo kaasaa marka qaci iyo gacangoyni ku waajibeen qaci ma waajibayo marka laleeyahayna macnaheedu maaha ninka halayska sii daaye maaha tacsiir waa waajibe laakiin qacigii baan waajibin wey tacsiirtana wuu sheegi doonaa axaadiista imaan doonta ku sheegan ayb marka ninkan wuxuu yidhi beer timiraba wuxuu ka soo siibey geed timireed yacni abuur yar buusaa uga soo siiyey beertuna meel bannaanay ku taallaa marka ninkaani gacangoyn ma leh marka faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi inna marwaana marwaan akhada khulaamiyi wiil addoonkaygii qabtay wa huwa yuriidu qaطca yadihi inuu gacantiisa gooyowna rabaa wa ana uxibu waxaan jeclaha an tamshiya macii inaa i raacdo ilayhi isaga ah ii raacdo fatukhbirahu aa u sheegta biladii samicta min rasuuli ilah sal slam wx nebiga aa ka maqashay inaa usoo sheegtaan jeclaha famashaa macahu ou la socday raafic bnu qadiij xataa ataa marwaana bna alxakam ilaa uu uga yimid faqaala lahu raaficun samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul laa qaطca fii hamarin walaa kaharin faamara marwaanu bilcabdi addoonkiibuu amray faursila waa la daayay bitacsiirna waa qaatay inta iska xabisnaa miraha marka laakiin haddii inta la soo gooyo meesha miraha lagu qallajiyo ee bakhaarka miraha lagu qallajiyo kale ama meeshii gellayda marka lasoo gooyo lagu tubay oo qofka uu gurigiisii ahayd ama meel isagu marka uu leeyaho bakhaar ama wax saasoo kale u ah maqaasiinka haddii lasoo geliyo gellayda ninkii meesha ugu tago oo qaato rubcu diinaar qiimaheedu hadday dhantahay gacanta waa la goynaya waxaa kala duwan marka cinda iiwaa'i iljariin iyo markay beerta ku taallo markay beerta ku taallo qadci male xirsi ma leh laakiin bakaarta iyo bakaarka iyo waa xirsi waa xirsi ninkii marka bakaar bakaar dadow inta galo faago oo meeshaas marka wax kala baxo nisaabka hadday la egyihiin waa loo goynaa beerta isagoo meesha iska maraayo sabuulka hadduu soo goostana iyadu marka xukun kaley leedahay goyn ma laha ayb shardigaas maqan darteed ayaan marka gacanta gacan goyntu ay u baaqanaysaa ayb qaala abu daawuud alkaharu اljummaaru weyaan qaala xadaثana moxamed bnu cubayd qaala xadaثana xamaadun qaala xadaثana yaxya can moxamed bni yaxya bni xabbaan bihada اlxadiiثi qaal fajaladahu marwaanu marwaan waa garaacay jaladaatin karbaashyaal ayuu ku garaacay wahallaa sabiilo waana iska sii daayey waxaa laga qaadanayaa markaas dabcan karbaashkan iyo waa canaanka tacsiirka nin beertiisa intuu gala inuu wax ka qaata ma laha xaq uma laha gacangoyntii hadday baaqatay cuquubadii tacsiirta ma baaqanaysa marka qaala xadaثana qutaybaة bnu saciid qaala xadaثana leyf can ibni cajlaan can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi cabdاllahi bni camr bni اlcaas can rasuuli اllahi sal ا slam annahu su'ila waxaa la weydiiyey can اhamari nirihi almucallaqi ee suran beerta geedka faqaala wuxuu yidhi man asaaba bifiihi afkiisa qofkii ku asiibo oo yacni cuno min dii xaajatin baahina u saaxiib ah hayra mutakhidin mid ka yeelanayana aan ahayn khubnatan faraq ku qaadid yani mid faraqa ka buuxsanaya aan ahayn alkhubnatu waa macdifu lizaar marada meeshay ka laabantoon marada meeshay ka laabmatoon ayb hoos ama kor ha ahaato marka annaga maxaan dhahnaa marka faraqa hebel wixii wuxuu ku shubtay faraqiisuu ku shubtay faraqa marka maradii yani yusaa intuu yiri ayuu ka buuxsaday meesha hayra mutakhidin mid ka yeelanayana aan ahayn khubnatan wax faraqa lagu qaado falaa shaya calayhi shay korkiisa ma ahaanin ninkii meel soo iska maraya geed miro saaran u tago bisilo baahan isaguna ee iska cuno bis laaka aan qaadanin falaa shaya calayhi waxba korkiisa ma aha ninkiina ajar baa uga socda geedka iska lahaa waman kharaja qofkii baxo bishayin shay la baxo minhu meeshaas kala baxo fa calayhi dushiisa waxaa qaraamatu milayhi wixii uu la baxay laba laabkiisaa laga rabaa hadduu qaatay toban xaboo cambaa hadduu qaatay labaatan cambo qiimahoodaa laga rabaa milayhi saas waxaa laga qaadanaa marka tobankii xaba waaba la gartay tobankan kale intay u socotaan haraama maaliya waa ganaax sharciguna ganaaxu waa qabaa haraamada maaliga wuu qabaa fa calayhi haraamatu milayhi baa korkiisa waalcuquubatu iyo cuquubaa korkiisa waana la ciqaaban labo qadcigii waa baaqdayoo meeshaan de xirsi ma jiro gacangoyn ma leh laakiin wixii uu beertaas ka qaaday labalaabkeedna waa magaya oo ku maga waxaa kaloo laga rabaa cuquubana waa la cuquubaynaya meeshaa marka ibnulqayim wuxuu leey waxaa laga qaadanayaa cuquuba maaliya iyo cuquuba badaniya in laysku deri karo qofka laysugu deri karo qaaligu inuu samayn karo waana ku ganaaxay toban karbaashan ha lagu dhufto cuquuba badaniya iyo maaliya labada waa laysugu deri karaa qofka xadiidkaana asal oo aan dilin waman saraqa qofkii xado minhu waxaa waman saraqa qofkii xado minhu mirihii waman saraqa minhu shay-an mirahaasi qofkii wax ka xado bacda an yu'wiyahu اljariinu meeshii bakhaarka meeshii lagu qallajinayay miraha ama meeshii maqaasiinkii maqaasiinka marku dumo wixii uu dumo ka bacdi ninkii meeshaa ka soo xado fabalaqa uu gaaro wixii uu xaday amana almijanni amana almijanni gaashaankii qiimihiisa yani waa rubu diinaar ama saddex dirham fa calayhi dushiisa waxaa alqadcu gacangoyn qofkaas xadiidkan marka aad buu u kala tafsiiliy beer iska socda ninkii galo wax ka cuno waxba aan ka qaadanin laa shaya calayhi ninkii inta ka cuno waxna faraqa ku sii shubto cuquubo iyo wixii uu qaaday labalaabka qiimahooda xaaladda saddexaadna waxay tahay ninkii beertii markii mirihii laga soo dejiyey geedihii ee bakhaarkii lagu raseeyey ninkii ugu tegoo ka xaday qiimihii nisaabkii sariqada hadduu gaaro waxa uu xaday gacan goyn waysa waman saraqa qofkii xaday duuna daalika intaa ka yar haman almijani ma gaarin wixii uu xaday markii la fiiriyeyba wax yaray iska noqdeen oon dhammayn rubcu diinaar facalayhi haraamatu milayhi waalcuquubatu haraama iyo cuquubaa laga rabaa korkiisa ah aniga tuugga haddii ataan wax alaab uu xado nisaabna aynan gaarin cuquubo waa in la cuquubeeyo ee orod iska tag ma la dhahayn meel buu tegey markaas wuxuu ka xaday maalan nuskiilo timiroo kaleo meel ka nin baqaarkiis ka xaday nin buu dhibay qof buu dulmiyey gacan goyn maba gaarin laakiin in la cuquubeeyo cuquubo maaliyana la yskugu daro gud la yidhaha intaasuu ayaa lagu leeyahay meeshaan marka ibnuاlqayim wuxuu yidhaahdaa fiihi xadiidkan faa'ido ku sugan buu sheegaa fiihi ana man saraqa maa laa qaطca fiihi duucifa calayhi اlgarmu xadiidka waxaa laga qaadanayaa wax gacan goyn aan gaarin qofkii xado in magdhow laga rabo waqad nasa calayhi اlimaam axmed raximah اllah oo loo labalaabaa yani magdhow imaam axmedna sidaasuu caddeeyey faqaala kulu man saqطa canhu اlqaطcu duucifa calayhi اlgarmu alqurmi wuxuu yidhi qof allaale qofkii gacan goyntu ay ka dhacdo waxaa loo labalaabaya wax gudidii wakadalika sariqatu shaati min almartaci waxaa la mida buu leeyay masaladan ri duurkaas iyadoo daaqaysa la xaday ridu markay duurka daaqaysee la xado iyadana gacan goynka ma waajibayso leanna meel bannaanaa laga xaday xirsulmili maa mooro kuma jirin gacangoyn ma leh laakiin maxay lahaanaysaa ridii labalaabkeed iyo cuquubo xadiidka martaas laga qaadana xadiid baana ku soo arooray macnahaas laakiin xoolaha mooradooda markuu intuu ugu soo galo ou xado nisaab hadday gaarto qadci gacanta waa la goynayayb wa fiihi waxaa kaloo ku sugan buu yidhi ijtimaacu الtacziiri maca اlgurmi magdhow iyo tacziir in laysugu daraayo wa fii dalika aljamcu bayna alcuquubatayni maaliyatin wa badaniyatin in laysugu daro almaaliyati wاlbadaniya wa fiihi ictibaaru اlxirzi xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanaya xirziga in la ictibaarinayo xirzi marka maxaa la yidhaahdaa shay kastaa wuxuu leeyahay maalku meel lagu ilaashado oo dadku ay gashtaan lacag maalan dollar dadku hadda intay gashtaan boorsuu ku xidhanayaa ama kaasifoortuu gelinaya ayaa la gashtaa ninkii kaasifoortada ugu tago ama boorsadii ugu tago u dhaco guriga intuu soo galo boorsadii jebiye haddana xirsi buu ka qaaday ninkaa maalkaas laakiin dollar marka shaati maalan la suray bannaankaas meeshaas weysadoo kaleu surtay dollarkiina meeshaas waa ka muuqdaaba waa laga qaaday xirsi lagama qaadin xoolahaas lanna dadku badanaa yani lacagtaas meeshaas ma dhigtaan xirsiga marka wax curfi isaga laabanayo bani aadamka dharka oo wato xirsiga u yahay dharka oo wato xirsiba u yahay nin haddii cimaamadiisa intuu barkado oo masaajidka iska jiifo nin uu u yimaado ka siibo xirsiba uu ka qaaday alaabtaas bannaanuu ka qaaday ma la dhahayo ayb waxyaabahaas marka xirsigu marka shay walba wixii marka curfigiisaa loo fiiriyaa ayb cuntada meelaa la dhigaa dharka meel la dhigtou leeyahay dahabka meelaa la dhigaa shay walbaa marka haddii xirsigiisa laga qaado markaas waa marka gacangoyntu imaanaysa laakiin wax dayacan ninkii qaado cuquubay tacsiir waa leeyahay laakiin ma lahan qadci ma jira qaala abu daawuud aljariinu aljawqaanu weeyaan ayb waa meesha midhaha maqaasiinka oo kale ah oo xoolaha la geliyo sida ariga mooro loogu yeelo midhahana meesha lagala geliyo lagu qallajiyo ama maqaasiinka looga dhigo baabu اlqaطci fi اlkhilsati wاlkhiyaanati ayb waxbaan ka booda wasu'ila can اlluqaطati baadidii baa la weydiiyey faqaala ma kaana minha fii طariiqi اlmiitaa ariiq iska bannaan wixi ah wاlqaryة الjaamicati iyo qaryo oo dadka kulmisa wixii ah wasaaq alxadiiث qaala abu daawuud aljariin aljawqaani baabu اlqadci fi اlkhilsati wاlkhiyaanati khiyaanada iyo dafidda qofkii maalan ninba wax ka dafay bannaankaas iyadoo loo jeedo ayuu daf siista waana carabay ayb ama khiyaano waa sirsiray lacagtiisa saas uga qaatay hal fiiha qacun gacangoyn miyaa taas ku sugan qaala xadaanaa nasr bnu caliyin qaala aqbaranaa moxamed bnu bakrin qaala xadaana bnu jurayj qaala abu zubayr qaala jaabir bnu cabdilaahi qaala rasuulu lahi sal slam laysa cala almuntahibi midka wax boobay qacun maahan goyn gacantiisa yacnii ninka wax boobo oo xoog boob wax uga qaato qof gacanta lagama jarayo isagu wuxuu leeyahay si kale cuquubadiisu qaci maa qaciga waxaa iskale sariqada sariqana waxaa la yidhaha lacag tartiib qofka isagoon u jeedin laga xaday meeshii uu gashtay ku ilaashadayn loogu dhacay laga xaday ayb laakiin ninkan wax boobayo iyadoo indha loo jeedo wax boobaya sariqa iyo nahbi isku mid maaha ayb dariiqa marka hadduu wax ku boobo oo jidka isbaaro ou dhigto dadka xoog uu cabsi gelinayo cabsi iyo xoog wax uga qaadanayo iyo qori wax uga qaadanayana waa qof marka waxaa weeyaan waxaan hadda annaga isbaarada aan u naqaano qaaطicu dariiq waa xad ulxiraab uu leeyahay midkaas ayb wuxuu yidhi qaala jaabir bn cabdillaahi qaala rasuul lah sal ly slam laysa cala almuntahibi qadcun waman intahaba qofkii booba nuhbatan boobis mashhuuratan caan oo muuqato falaysa mina naga naga mid ah nin isagoo la arkaayo wax boobaayo naga mid ma aha وبhda الإسناaد qاal qاala rasuul الlahi sal اه ly slam laysa calى الkhaaئni qaطcun khaainka ninka khaaئinkaa gacangoyn maaha nin korkiisa ayb xaafidku waxa uu yidhi wahuwa xadiiثun qawiyun xadiidkan xadiid xoog badan waayo buu yidhi abu cawaana wuu صaxiix yeelay iyo tirmidi ayb abu cawaana iyo tirmidi xadiidkan way صaxiix yeeleen ayb وصرaxa bnu jurayj wuxuu leeyahay marka halkan abu daawuud sida uu sheegi doono ibnu jurayj xadiidkan kama maqlin xadiidkan kama maqlin abu zubayr riwaaya marka waxaa jirta iyad u dhahayso akhbaranii abu zubayr riwaayadaasna waa la cileeyey nasaa-i baa warinaya isaga laftirkiisa xataa wax ka cileeyey ayb laakiin cilada ibnu jurayj inuusan ka maqlin abu zubayr waxma dhibayso mutaabic bay leedahay abu daawuud ba uu sheegi doono calaa haadaa marka khaa'inka iyo mukhtaliska iyo waxbalaqadci ma laha qaala xadaanaa nasr bnu caliyin qaala akhbaranaa ciisa bnu yuunus can ibni jurayj can abi zubayr can jaabirin can اnabiyi salى اllahu عalيyه alي wslam bimilihi zaada walaa cala اlmukhtalisi qaطcun ninka wax booba dafaayana dafaha midka wax dafayana korkiisa goyn ma aha qaala abu daawuud marka waxyaabahan o dhan inay kala baxbaxsan yihiin qaala abu daawuud wahaadaani alxadiiثaani labadan xadiid lam yasmachumaa bnu jurayj min abi zubayr kama maqlin wabalaganii can axmed bni xambal annahu qaala inamaa samicahumaa ibnu jurayj wuxuu ka maqlay min yaasiin azayaad qaala abu daawuud mutaabici buu sheegaa marka mutaabacadii waqad rawaahumaa almugiiraةu bnu muslim can abi zubayr can jaabirin can الnabiy salى اllah عalيه alي wslam marka ibnu jurayj mutaabaco helay dhib male marka xadiidku waa saxa culimmaduna marka saasay u badan yihiin inaan laga qaadin inaan saa la yeelin oo kuwaasi gacangoyn aysa lahayn baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan man saraqa qofkii xaday min xirzin meel wax lagu ilaashada ninkii ka xaday qال xdثna mحamed بن yaحyى بن فاriس qال xadثna cmر بن xamaad بن طلحة qال xadثna asbاط can simaak بن xرb can xumayd bni ukhti safwaan can safwaana bni umaya qaal kuntu naa'iman waxaan ahaa mid hurdo fi lmasjidi masjidka calaya calaa khamiisatin calaa khamiisatin calaa khamiisatin mago yacnii aan markaasi huwanahay korkii korkeeda calaya khamiisatun calaya khamiisatun lii waa iska labada waa bannaanta calaya iyadoy korkaygu tahay khamiisatun go lii aan lahaa ama calaa khamiisatin baan ku hor hurdaayay maro lii aniga aan lahaa ayb amana alaaiina dirhaman soddon dirham qiimaheedu la egyahay fajaءa rajulu nin baa yimid fakhtalasahaa minii waa iga dafay buu leeya yacnii waa iga qaaday si khufiya oo tartiib ah buu iga qaaday ikhtilaas hadda bimacnaa waa iga xaday buu ka wadaa faukida rajulu ninkii baa la qabtay fautiya bihi الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigaa loola yimid faamara bihi nebiga wuxuu amray liyuqdaca waa amray si gacanta looga jaro qaala waxa uu yidhi faataytuhu waan u imid nebigii faqultu waxaan idhi ataqdacuhu ma gacantaad ka jaraysaa min ajli alaaثiina dirhaman soddon dirham bisaa miyaa gacantiisa u jaraysaa ana abiicuhu anaa ka iibin anaa ka iibiyey anaa ka iibinayo wa unsi'uhu amanahaa lacagteedana waa ka suganaya rasuulka ilaahay iska dhaaf iib bayba ii tahay waaba ka iibiye lacagteedana waa ka suganaya qaala waxa uu yidhi fahallaa kaana haadaa kan mau ahaada qabla an ta'tiyanii bihi intaada ii keenin intaynan isoo gaarin ka hor maasaan yeeshin mar hadday ii timidoo isoo gaartay waxas ma jiraan marka qaaligay maxkamadda hadduu soo gaaro xadku beec hibo cafis midna maa culamada marka xuduudda dhan waa ku camimaan intooda badan laakiin maalig iyo shaaficiya waxay leeyihiin xadulqadafka haddii ninka maqduufka uu yidhaha ma la ii qadfaayo waa loo dhaafa ma la ii xadaayo qaala abu daawuud warawaahu zaa'idatu can simaakin can jucayd bni xujayrin qaala naama safwaanu warawaahu mujaahidun waطaawuus annahu kaana naa'iman mid hurda ayuu ahaa fajaءa saariqun tuug baa yimid fasaraqa khamiisatan min taxti ra'sihi go-ayuu wuxuu ka bixiyey madaxiisa hoostiisa wa rawaahu abu salamata bnu cabdiraxmaan qaala fastallahu min taxti ra'sihi wuxuu ka siibay madaxiisa hoostiisa fastayqada waa soo kacay fasaaxa bihi waa ku qayliyey fawqida waa la qabtay wa rawaahu zuhriyu can safwaana bni cabdillaahi qaala fanaama fi lmasjidi buu seexday watawasada ridaa'ahu go-yisii buu barkaday fajaءa saariqun baa yimid faakhada ridaa'ahu faukhida saariqu baa la qabtay fajaءa bihi ila اnebiy sal l slam xadiidkan waxaa laga qaadanaya dhowr axkaam marka oo wuxuu leeyahay fiihi ana alinsaana xirzun lihiyaabihi xadiidkan masaa'il fiqi ah baa lagala baxaan masaa-ishaas waxaa ka mida buu leeyahay fiihi ana alinsaana qofka xirzun lihiyaabihi wuxuu xirzi u yahay dharkiisa oo nin dhar oo wato haddaad aayar ka siibto kala baxdo ka xaddo alaabtaasi xirsulmili baa ka qaaday ogow xirsulmili ayaa ka qaaday ma la dhahayo cimaamadda meel cidlay iska taallay may la yeelayo marba hadday ninkeeda uu labisan yahay ugu jirta haddaad ka qaaday shay baa waxaa ugu tagtay meesha lagu ilaashanayo kale fiihi ana alinsaana xirzun lihiyaabihi walifiraashihi gogashiisaa lamida alladii huwa naa'imun calayhi oo ku hurdo ayna kaana meel allaale meeshuu joogo sawaaun kaana fi lmasjidi ow fii hayrihi geed bannaano cidlaa hoostiisa hadduu seexdo go-iisa uu barkado haddii laga xado xirsulmili baa laga qaaday maradaas hadday qiimihii amanulmijanni gaarto gacangoyna ayb markaa wuxuu yidhi fayuqdacu marka wuxuu yidhi wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku dhex jiro laga qaadanaya ana almasjida masaajidku xirzun limaa yuctaadu wadcuhu fiihi shayga masaajid in la dhiga laga caado yeesho xirzi buu masaajidka u yahay shay caadadu ay keenayso in masaajidda la dhigo oo masaajidda la dhigta ay keenayso masjidku xirzi buu u yahay oo shaarica laga qaaday bannaan wadda cidlaa laga qaado kale ma aha markaasuu wuxuu yidhi faina الnabiya sal ا slam qaطaca wuxuu gacan buu u gooyey man saraqa minhu tursan masaajidku waa nin gaashaan ka qaaday xadiidka aan soo marnao meesha naagaha ku tukadaan gaashaan qof leeyahay buu ka qaaday waa loo gacan gooyey marka masaajidku xirzi waa u noqon karaa waxyaabihii isagoo kale laga caadaya kabihii oo kale waa la mid meelaa loo la dhigaa masaajid marka kabihii masaajid laga qaado xirzi baa laga qaaday hadday gaaraan marka amanulmijanni oo rubcu diinaar kabahaas ay ku qiimo dhammaadaan ama ay la ekaadaan gacan goyna ka laasimaysa ayb markaa wuxuu yidhi fayuqdacu man saraqa mas'alo kalou gale marka ibnulqahiim wuxuu leeyahy fayuqdacu man saraqa min xasiirihi wa qanaadiilihi wa busudihi masaajidka yacnii darmihiisa iyo nalalkiisa iyo shumacyaalka la saa yani faynuusyadiisa iyo qofkii furfurto oo qaato oo xado gacantaa laga goynaya wa huwa axadu اlqowlayni fii madhabi axmed wagayrihi xirsi buu ka qaaday ninkan hadday la ekaadaan qiimihii gacanta baa laga jara imaam axmed yacnii labadiisa qowl qowl ka mida waaye buu leeyahy bacdu ahlilcilmina waa qabaan laakiin culammada qaarkood ma goynayaan gacanta macnahaysan u goynayni waa maxay wax kale waa macno kale oo wuxuu yidhi waman lam yaqdachu qofkaan goynayninna qaala wuxuu leeyahay lahu fiihaa xaqun alaabtan xaq buu ku leeyahay isaga waa muslim yani waxay leeyihin shayga marka gacangoyn ay ka waajibayso waxa shardiga wax xaqa inaada ku lahayn gogashaan masaajidka taallo waqafkaa muslimiinta oo dhan baa wax ka lahaan karaan marka waxay leeyihiin culimmada qaarkaas kale gacangoyn ma leh wixii masaajidka loo waqfay hadduu xado shay caam ah buu xadayoo qof mucayana aan lahayn waa la tacsiiraa laakiin gacangoyn ma leh masaajidka dhexdiisa shay la dhigo laakiin qof kale leeyahay hadduu xadana gacangoyna idinka laasimaysa tursigii gaashaankii nebiga waa kii gacan ku gooyen ayb ilaa kabaha masaajidka la soo gashay wax bannaanka lagu tuuray maaha ninkeedii muxuu sameeyaa oo kale ayb marka macnahaasu marka ibnulqayim uu sheegay fain lam yakun fiiha xaqun qudica kadimiyi marka wuxuu yidhi haddii ninkaas uu yahay dadka aan masaajidka xaq ku lahayn sida gaal dimiya oo kale gaal muslimiinta isaga dhex nool baa inta masaajidka soo gaatamay iyadoo la tukanayo ama masaajidka laga maqan yahay dermihii iyo nalalkii buu furfurtay kow waa isaga maxaa yeeley wax xaqa kumale isaga kan gaalka dimiga amaa muslimka bacdi ahlilcilmina saasay dhaheen qaarna sidaanay dhaheen walxuduudu tudra bishubuhaat haddii khilaaf yimaado xuduudda waxaa fiican in la dhaafo markaas cuquubo kale iyo wax kale la galo ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ana almuqaalabata fi lmasruuqi shardun fi اlqaطci intaan imaamka loo geynin ninka tuugga ah gacangoyntan waxaa u shardiya shaygaas la xaday qofkeeda inuu raadinayo oo isagu dalbaayo haddaysanba mudaalababa jirin gacangoynna ma jiraysan waa inay mudaalaba jirto imaamkana ay gaartay markaasaa gacangoyntu ay xasilan wa fiihi ana almudaalabata fi اlmasruuqi shardun fi اlqaطci falow wahabahu hadduu u hibeeyo iyaahu ow baacahu ayb qabla rafcihi ila alimaam saqada canhu qar nin baa nin gurigiis u soo dhacay waxbuu ka xaday dhab waa qabtay markaasuu wuxuu yidhi waa iska kaasiye iska qaado orodbax iga tag amase wuxuu yidhi lacag intaas la-eg ii keen waaba kaa gatay maahan waa iska ansaxay maxaa yeele imaamkii maba laysa kula tegin weli qaaliga laakiin haddii loo tago ma ansaxayso bis waa gaday iyo waa yeelay ma jiraysa xadiidkan taasna waa laga qaadanaya maxaa yeele waxuu fahm siinaa mafhuum uu ka yeelaa fahallaa kaana haada qabla an ta'tiyanii bihi waxaa ka muuqata marka intuunan u keenin ka hor waxaan uu sheegaayo waa u bannaanaayeen inuu sameeyo baabun fi lqaطci fi اlcaariyati ida juxidat baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lqaطci goyn fi اlcaariyati caariyadii idaa juxidad haddii la diido ayb caariyada qofka hadduu inkiro in markaa yani gacan loo gooyi karo qaala xadaana alxasan bnu caliyin wmakhlad bnu khaalidin almacnaa qaala xadaana cabdالrazaaq qaala akhbaranaa macmaru qaala makhladun can macmarin can ayuuba can naafic can ibni cumar ana imra'ata makhsuumiyatan naag makhsuumiyad ahayd kaanat tastaciiru اlmakaac alaabaha ayay caariyaysan jirtay fatajxaduhu waa diidi jirtay faamara الnabiyu salى اllahu عalيyه ali waslm bihaa nebigu wou amray iyadii faqudicad yaduhaa gacanteeda la gooyey madhab imaam axmed iyo isxaaq baa marka xadiidkan yanii iyaga madhabkooda xujo u yahay xadiidkan culammada jumhuurkooduna waxay leeyihiin naagtan waa iska tilmaan waxaane waxa gacanta loogu gooyo caariyada maahane waa tuugnimo ay samaysay annahaa saraqat wajaxadad saasay dhahay qaal abu daawuud warawaahu juwayriyatu can naaficin can ibni cumara aw can safiyata binti abi cubayd zaada fiihi ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebigu qaama waa istaagay khatiiban isagoo qudbaynaya faqaala hal min imra'atin taa'ibatin ila اllahi caza wajalla ayb warasuulihi naag towbad keenaysa ma jirtaa ani nebiga intuu istaagay uu naagtaabuu marka u sarbeebaya war naag ilaahay u towbad keenaysa xag alle u towbad keenayso oo rasuulka towbadeeda u muujinayso ayb ma jirtaa alaa maraatin saddex jeer buu yidhi watilka naagtaas caariyada inkiri jirtayna shaahidatun ay joogto falam taqum ma istaagin walam tatakallam mana hadlin wa rawaahu moxamed bn cabdiraxmaan bni canj can naaficin can safiyata binti abi cubayd qaala fiihi fashahida calayhaa fashahida wuxuu ka marqa goobjoog ka ahaa calayhaa calaa sariqatiha tuugnimadeedii ayb alayhaa ay calaa sariqatiha buu ku marqaati kacay naagtaa yani gacantaa laga gooye waay waa naagtii maqsuumiyadda ahayd qaala xadaanaa moxamed bn yaxya bni faris qaala xadaanaa abu saalix can illeyf qaala xadaanii yuunus can ibni shihaab qaala kaana curwatu yuxadiu anna caaishata qaalat istacaarat imra'atu naag baa waxay caariyeysatay tacnii xuliyan dahab iyo wax laysku qurxiyo calaa alsinati unaasin dad carabkood bay ku caariyeysatay yucrafuuna la yaqaano walaa tucraf hiyo iyadana la aqoonin yacnii dad la yaqaanay darteed ayaa lagu siiyey caariyadoo waa la siiyey dad yacnii magacood iyo carabkood ayay aari ay wax ku caariyeysatay fa baacathu way gadatay dahabkii marka faukidad waa la qabtay marka fa utiya biha الnabiyu salى اllahu alayه ali wslam nebigaa loo keena faamara biqaطci yadihaa gacanteeda inuu jaro ayuu amray wahiya alatii shafaca fiiha usaamat bnu zayd waana midii usaamo oo u ergeeyey wa qaala fiiha rasuulu lah sal slam maa qaal waana tii nebiga uu ka yidhi wax uu ka yidhi middaas marka haddayba tahay middaas maxaa la yidhi fii sha'ni almar'ati almaqsuumiya alatii saraqat tuugnimadaa marka ibnulqayim isagu meeshan wuxuu leeyahay jaxdulcaariya ayaaba tuugnimo a laftirkeeda marka naagtan waxa ay samaysay keliya waa caariye ay diidi jirtay saraqad marka lagu magacaabayana wax ay si khufyatan u xadaymaahan waa caariyadaas ay diidi jirtaa sariqa lagu magacaabay waana tahay buu leeyahay wax badan buu marka baxsi dheer sameeyey tahdiibu sunanka iyo iyo zaadulmacaadkana ayb qال xdثna cbاas بن cabdالcظيم ومحamed بن يaحyى qال xdثna cabdالرزاq qال أخbarna mcmr can الزhري can curوة can cاaئشhaةa qاaلت kanت امرأة haweeney waxay ahayd maqsuumiyaة تastaciiru الmataaca وتجxadhu alaabtay caariyaysan jirtay waana inkiri jirtay faأmara النabiyu slى الlaه عlيه alي wsلم nebigu wuxuu amray bqadci yadiha gacanteeda in la gooyo waqasa naxو xadiiثi qtaybaةa بni سacيid can illeyt can ibni shihaab zaada faqaطca الnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam yadahaa nebiga gacanteedii buu jaray wbilahi towfiiq sal اllah sl ala nabina ruuxa ogaa bayaan yar waxaa u baahan ruuxa yani nikaaxa naagta shalay waxaan sheegnay naagta qofka haddii uu ridoobo labada qofe isqabtee muslimiinta naagti ninka hadduu ridoobo naagtiisii maxay noqonee riddadaas awalan furqa ka xasilayso labadooda la kala geynayo markii la kala geeyana waxaa ku dhacayo iyada intay ciddada ku jirto hadduu islaamka ku soo noqdo kiisii hore iskaga qabaayo wax nikaax jadiida ma jiro haddii ciddadii ay dhammaatana furqadii hore ayaa markaas fushay oo hore u socotay ayb hadduu marka isaga baa u baahdo inuu markaas intu soo islaamo dibuu ka guursanay muddada marka shalay waxaanan sheegin keliya muddada ciddada ay ku jirto oo isagana riddada ku maqan yahay ee furqaa jirta laleeyaha wax xiriira ma dhexmari karaan wax xiriira ma dhexmari karaan muu tegi karo istimtaac lama samayn karo wax xiriira dhex marayo muddada isaga marka yacni naagtan ciddadii ay ku jirto furqadii riddadana ay jirto laakiin isagu amau soo noqdaa la sugaayo wax taabasho iyo xiriir ma la yeelo karayo